magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tartanka kubadda cagta kaasi oo ka socda garoonka maqaar shiishe xaafadda buundaweyn islamarkaana ay ku guuleysatay kooxda lg united kadib markii laba iyo hal ugu badisay dhigeeda fiiltare munaasabad lagu guddoonsiinaya abaalmarinada kooxaha lg united ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha ciyaaraha degmada beledweyne ismaaciil xali xasan sadaani macalinka xulka degmada beledweyne ustaad cabdifataax maxamed cusmaan guddigii soo qabanqaabiyey tartanka dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mahad ramos oo kamid ah guddiga qabanqaabada ciyaaraha magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey tartankani kubadda cagta waxaan ka qayb galay adii dhowr iyo soddon koox camal marka alxamdulilah ilaah mahadis kale oo hadda si nabad noogu dhameeyey waxaana tartankaas guulaystay naadigeena eljiil lahay marka tiibanka koobkan kasoo qayb gelina aaday umaasiyihiin oo ay si wanaagsan ay noola shaqeeyeen qowado badan ay kala kulmiya waa iska fahmi kartaa waayo adoo dhallinyare inaa dad kale oo dhallinyare oo koob inaa u qabatido wax saas u faa'iido weyn aadan ka helaynin oo koobkana si nabad kugu dhammaado walaahi wax kastaa kala kulmaysaa marka waxaa waaye waa iskaga dulqaadani adiga kori hoos alxamdulilah tartankan inta kasoo xulnay waa tiimad aad u fara badan oo magaalada le kamid ah magaalada dhexdeedana kasoo xulnaa ilaa iyo dhowr bilood wallaahi caqabada aad u fara badan waa kala kulanay marka waa wax walba qof kasta inaan qancino waayo bili-aadan lama qanci kara moogtahay qof walba inaan qancino u baahanahay laakiin bili-aadan inkastoo la qancin karin adi wax walba ilaah noo dhameyaaday mar kastoo garoobkaa galeen ilaah iska tala saarnayna gudoomiyaha ciyaaraha degmada beledweyne ee ismaaciil cali xasan sadaani macalinka xulka degmada beledweyne ustaad cabdifataax maxamed cusmaan iyo qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gasha ayaa soo dhaweeyey tartankani kubadda cagta loo qabtay xululka ka kala dhisa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan dhihi karnaa waxay qabtay shaqa aad u weyn maanta waxaa halkan jambiyon ku noqday aad u jeedid oo koobka iyo abaalmarinadeed la siiyey kooxda l g oo kama dambaystii ay la soo gaartay filtero sidoo kale filtero waxaan leenahay waa dadaasheen hambalyo waxaa maanta u hambalyaynanaa jambiyon l g waxaad dareemaysaa degmada beledweyne sportiska ka jiro inuu yahay mid aad u muuqdo waxaan idin bogaadinaynaa bahda radio beerla haddaad tihiin markasta waxaad u taagantihiin inaad dhallintan quruxda badan waxqabadkooda iyo maaragtay xirfadooda inaad soo bandhigtiin oo idinka mahad celinaynaa qorshihiina ku aadan qabashada tartamada maxay tahay wallaahi qorshaheenna ku aadan oo oon maaragtay aan mar kasta rabno inaan ka miro dhalino waxaa waaye inaan nabadda ka shaqayno waayo nabadda ayaa naasnaduuga leh waxaad og tahay meelaysan nabad ka jirin sports ma ka jiro nabad haddaad maqashid sports ayaa marka hore waxaa mahad iska leh allah subxaanahu wa tacaala ee tartankan bilaaway si nabadna kusoo dhameey ilaahaas waxaas dhan suurtageliyan u mahad celinaynaa dhalinyaradii barnaamijkan soo qabaqaabisa ayadoona fan lagu siinaynin sida quruxda badan u qaabatana ayagana waa u mahad celinayaa tiimkii intaas oo tiim oo dheelaysina tiimkii ilaahay subxaana wa tacaala u qadirina ayagana u qadirin waa u mahad celinayaa marka runtii waxaan leeyahay shaqo fiicana meeshaan ka dhacday waxaan leeyahay dhalinyarada hor u sii socda waa dadaasheen kollayba tartankaas ugu socda saabsima leh oo fiican oo qurux badan wuxuuna kusoo dhammaaday kollayba si qurux badan wuxuuna calaf u galay u guulaystay tartankii kooxda l g oo maanta aanu goobjoog u hayn xalfadeeda iyo koobka lagu wareejinaya wallaahi door muhiim ay ka qaadan kartaa waayo waad dareemi kartaa adi kollayba nare beledweynaha tahay sanadiina soo dhaaf magaalada beledweyne sportiskiisa uu dansanay laakiin kollayba hadda sportiska magaalada beledweyne sarakac aad u wanaagsan uu sameeyey kollayba hadda buutaweyn tartanaa ka socdo kuushi tartanaa ka socdo hawtaaq tartanaa ka socdo kollaybo marka alihi subxaana watacaala ku mahadanaynaa alamahaad kadibna kollayba gudoomiyaha degmada ismaaciil sidaani waxaan u jeednaa inuu horumar la taaba karo tartanka kubadda cagta ayaa waxa uu ka qayb qaataa isdhexgalka iyo nabadeynta dhalinyarada